أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد qaala allahu tacaala waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna faamsikuuhun waidaa haddii طallaqtum aada furtaan annisaaa naagihii fabalagna ay gaaraan ajalahunna waqtigoodii ay gaaraan yacnii ay ku dhowaadaan faamsikuuhunna haysta faamsikuu haysta hunna haweenkii bimacruufin macruuf ku haysta ow amase sarixuuhunna sii daaya bimacruufin macruuf kusii daaya si la yaqaano sharciga iyo curfiga walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran xaal aatihiin kuwii dhibtamaayo ama walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran dhib dartii ha u haysanina litactaduu inaad xadgudubtaan darteed si aad u xadgudubtaan waman qofkii yafcal sameeyo daalika kaagaa lasoo sheegay oo rajcada iyo haysiga ku dhibtamo faqad xaqiiqo ahee dalama wuu dulmiyey nafsahu nafsadiisii buu dulmiyey walaa tatakiduu ha ka dhiganina aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa husuwan dheeldheel ha ka dhiganina wadkuruu xusa nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa sheeg sheega calaykum korkiina uu idinkugu nicmeeyey iyo wamaa kii iyo wamaa ayiladii kii anzala uu dejiyey alle calaykum korkiina uu dejiyey oo min alkitaabi kitaabkii ah iyo walxikmati xikmadii ah kaana yacnii xusa oo sheeg sheega yacidukum xaal uu idinku waaninayo alle bihi maagaasba wattaqu llaaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaaha alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliimunkii ku cilmi badan inuu yahay waxaan soo haynay aayaadkii ku saabsanaa axkaamta qoyska iyo waxyaabaha waxyaabihii la xidhiiray gaar ahaan dalaaqa iyo furiinka axkaamtaasaa weli socoto alla markuu tilmaamay dalaaqu inta jeer ou dhaco inta haweentii lagu soo ceshan karo iyo inta aan lagu soo ceshan karin ilaa ay soo marto nin kale markuu taa noo soo tilmaamay ayuu alla wuxuu leeyahay aayaddan uuna am ragga uu amrayaa haddii dalaaqoodu uu yahay dalaaq ay naagtu kusoo ceshan karaan ciddadii marka waqtigeedu uu soo dhowaado ama inay soo ceshtaan wanaag kusoo ceshtaan ama inay iska sii daayaan oo aynan la dhibtamin marka allah wuxuu leeyahay wa idaa haddii dallaqtum aada furtaan annisaaa haweenkii haddaad furtaan fa balagna ay ku dhowaadaan inay gaaraan waay ajalahunna waqtigoodii waqtigana waxaa laga wadaa ciddadii waqtigii ciddadu dhammaanaysay ay kusoo dhowaadaan meeshaan marka waxay tahay buluuq oo muqaarabo ah waay waa usoo dhowaadeen ciddadii leanna mar ciddadii hadday gaaraan kadib de xaq maba ku lahaba soo ceshad iyo maba jiraba fa balagnada aayaddan ku jirta marka macnaheedu waxay tahay muqaarabo iyo ciddadii inay soo dhowaatay waqtigeeda fa balagnada aayadda soo socota ku jirtana waaba la gaaray ciddadii waayo wa idaa haddii dallaqtum aada furtaan annisaaa naagihii fa balagna ay ku dhowaadaan inay gaaraan ajalahunna waqtiyaalkoodii loo cayinayo ciddadii waaye fa amsikuuhunna haysta haweenkii bimacruufin macruuf ku haysta yacnii soo ceshta ow amase sarixuuhunna sii daaya bimacruufin ku sii daaya meeshaa marka alimaamu alqurdubi fa amsikuuhunna bimacruufin wuxuu ka bixiyey masaa'il qoyska ku saabsan oo ay ka mid tahay oo uu yidhi ana min alimsaaki bilmacruufi waxaa ka mida ana azawja idaa lam yajid maa yunfiqu cala azawjati an yudalliqahaa ninku haddii uunan awoodi karin naagtii inuu nafaqo siiyo waxaa wanaag uunan u heli karin inuu iska furo bimacruufin tafaamsikuuhunna bimacruufin macruuf ku haysta waa haddii aada nafaqadii iyo wixii aada bixin kartaan haddii uunan bixin karinna inuu iska furo lianna lidarari laaxiqi calayha dhibka iyo dararka naagta haleelaya darteed baana sidaa loo yidhi meeshaa marka faamsikuuhunna buu ka bixiyey walidaalika sidaa ayuuna yidhi buu yidhi wabihada qaala cumaru wa caliyun wa abu hurayrata wabihi qaala maalikun washaaficiyu wa axmedu wa isxaaq cumar iyo cali iyo sidaasay dhaheen xadiidkii bukhaarina wuxuu ahaa taquulu lmar'atu imaa an tudcimanii wa imaa an tudalliqanii warniyow iquudi ama iska kayfur ayay naagtii leedahay marka meeshaa dhib baa yaallo wanaagna ninkaa naagta kuma haysto ayb halkaas marka waxay ka galaan ninku haddii uu nafaqada awoodi waayo oo mucsir ou noqdo naagta waxaa u bannaan inay fasakhato oo ay ninkaa ka fasakhato haddii aynan markaa de sabar iyo aynan rabin ninku marka haddii uu haysto laakiin oo nafaqadii uunan bixinaynin ou ku ciriirinaayo fasakh ma jirto lianna xaqeedii waxay ka helaysaa qaadiga agtiisa haddoo uu haysto waa looga qaadayaa laakiin hadduunan waxba haysanin way fasakhan kartaa fasakhaas xaqiiqadiisuna waxay tahay waxaa la mida sidoo kale hadduu soo shaqayn karo oo laakiin guriga iska fadhiyo shaqo uunan rabin shaqadiina uu heli karo isagoo markaa maalkii unbay la mid tahay ayb oo qaadigii iyadana fasakh ma jira markaas qaaligii ayay ka dacwoonaysaa ninkiina waxaa lagu qasbayaa markaa shaqo ayb ee furqadaa iyo kala tagga sidaa ku timaadana waa fasaq sida xoogga badan shaaficiyada agtooda maalikiyaduna waa dalaaq oo rajci ah bay leeyihiin naagta la soo ceshan karo ayb fasaquna qaadi agtiisa unbaa wax lagu fasaqi karaa oo isaga unbaa wax fasaqi karo ama isagii baa toos u fasaqaayo ama iyadii buu leeyahay isfasakh waa ku idmay ayb saddex maalmood ayaana loo sugayaa subaxa afaraad fasakha waa dhici karaa haddii uu saddex maalmood waxba siinin oo ay ka dacwooto yacni qaadigii saddex maalmood oo u qabto u sugo maalinka afaraad marka ama isagaa fasakhayo ama iyadii buu leeyahay isfasakh way isfasakhaysaa fasakheeduna ansax waaye markaas ayb muddadaa saddexdaas maalmood ee la sugaayana inay baxdo waa u bannaan tahay oo kama celin karo inay ama soo shaqaysato ama ay dad wax weydiisato iyo oo ay wax soo raadsato way bixi kartaa wax suldo ah oo inuu celiyo oo guriga joog uu yidhaahdana kuma laha maadaama asagii nafaqadii uunanba bixinaynin ayb fasakhaasna naagtaa iska leh oo xaq u leh dadka owliyadaa wax shuqulo ay ku leeyihiin ma laha ee aabbaha walaalka waxba shuqul kuma laha lianna maxaa yeelay iyada xaqeeda waa naagta haddii ay iyadu tiraa waa iska sabraa waa la dhaafaa haddii ay tiraa ma sabraayana iyada xaqeeda wax ku saabsan waaye aabbihii iyo walaalkii gar iyo inuu ka galo waa leeyahay laakiin isagu markaa yacnii fasakhaadii xaq uma laha ayib hadday u wakiilato unbuu baabkaas geli karaa ayib naagtu haddii ay sabarto oo ay iska qaadato oo ay tiraahdo fasakii anigu ma rabo ninkan waa iskaga safrayaa hadday tiraahdana gadaal waa ka dalban kartaa markii hore waa iska cafisay waa iska sabrayaa bay tiri gadaal haddana waxeeda waa weydiisan kartaa lianna nafaqadu wax maalin walba soo cusboonaanayo weeyaan ayib nafaqadii wax iyadu markaa maalin walba soo cusboonaanayo ayib axkaamtaas marka waxaa iskale fasakha iskale haddii uu taas marka waxay tahay waa marka uu biilka ka cuslaysto laakiin middaani ah ku saabsan midda ku saabsan maxay ahayd meherka iyada xoogaa inta aan naagta loo tegin haddii ninku meher ma haayo uu yidhaah waa diidi kartaa wayna fasakhan kartaa laakiin bacda dukhuul ma leh iyada fasakh waa meherka marka uu ka caajiso waay ayb korkiisuna dayn iskaga ahaanaya axkaamtaas marka fasakhaasa iskale meeshaas faamsikuuhunna ayaana laga bixiyaa ayb annaga waxaa aada noogu badan oo nagu soo noqnoqoto waxaa aada noogu soo laalaabato qaali qaali baa la sheegay qaali ma jira see la yeela hadde sharcigu wuxuu ka hadlaa meel qaali ka jira iyo dad toosan dad iyagu marka fawdo ku dhex jiro baabkoodu hadda waa baab iyaga dhib ay isgelinayaan bay ku dhex jiraan oo sabab ay u yihiin ayb markaas uun marka dadka wixii ahlulxalli waalcaqdi iyo odayaal iyo wax ah iyo culumo unbaa markaasi si uun wax u toostoosinayso fa amsik waidaa طallaqtum الnisaaa fabalagna ay gaaraan ay ku dhowaadaan ajalahunna waqtigoodii faamsikuuhunna haysta oo ceshta bimacruufin ku haysta ow amase sarixuuhunna sii daaya bimacruufin ku sii daaya walaa tumsikuuhunna ha haysannina haweenkii diraaran liajli diraarin dhib dartiis inaad dhibtaan waagii hore waxay samayn jireen carabtu naagta intay furaan markay soo dhowaato ciddadeeda ayay soo celinayaan ayaan bay haddana haynayaan markay ciddadii soo dhowaatay haddana furaayaan ayay soo celinayaan waa furayaan haddana markay ciddadii dhammaatay ay soo dhowaato dhammaadkeeday soo celinayaan wahaakadaa sidaasay ku soconayaan yacni markaasi sidaasay ku soconayaan taasaa alla uu diidayaa marka walaa tumsikuuhunna ha haysanina haweenkii ha ceshanina diraaran dhib dartiis litactaduu si aada u xadgudubtaan marka waman yafcal qofkii sameeya daalika kaagaasi dhibtankaas faqad xaqiiqe ahee dalama wou dulmiyey nafsahu nafsadiisii macsidaasuu ku dulmiyey walaa tatakiduu ha ka dhigannina aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ha ka dhigannina husuwan dheeldheel ha ka dhigannina dheeldheeshu marka waxay tahay nikaaxa iyo furiinka iyo xoraynta iyo ciddada soo ceshadka iyo in lagu jees-jeesa maaha ama lagu dheeldheelo oo la yidhaahdo hawaantii baan soo celiyey waa iska ciyaaraya waa ku siiyey gabadhaas waa waa iska ciyaaraya waa ku furay waa dheeldheelaya axkaamta ma gasho saas bagawi wuxuu yidhi wa kullu man khaalafa amra sharci fa huwa mutakidun aayaati illaahi huswan nin kasta oo amarka sharciga khilaafana alla aayaadkiisiibuu jees-jees ka dhigtay ninkaas ayb oo meeshaana marka sidaa buu tilmaamay imaam maalik muwada'a wuxuu ku soo saaray balaaq ahaan wuxuu yidhi waxay soo gaartay ana rajulan qaala libni cabbaas nin ayaa ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi innii dallaqtu imra'atii mi'ata mara naagtaydaan boqol ku furay waa dheeldheeshay ka mid tahay famaadaa taraa calaya maxaad u aragtaa qaala wuxuu yidhi daluqat minka bihalaain saddexay kaaga furantay ee inta kalena marka wa sabcun wa tiscuuna sagaashan iyo toddobadana ittakhadta biha aayaati illaahi huswan sagaashan iyo toddobadana ilaahay aayaadkiisaad dheeldheel uga dhigatay axkaamtii marka dheeldheel ma loo rabo wadkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa sheeg sheega oo xusa calaykum korkiina uu yeelay iyo wamaana xusa marka wamaadii in lagu cadfo nicmat allaahi wamaana xusa anzala uu dejiyey alle calaykum korkiina min alkitaabi xaalow kitaabka ka u ahaaday xaggiisa uu ka ahaaday waalxikmati sunnadii xaggeeda xaalay ka ahaatay ayb kaana marka xusa yacidukum alla marka aayaadkiisaabuu idinku soo dejiyey yacidukum xaal uu yahay ku idin waaninayo bihi qur-aankii iyo idinku waaninayo si marka sidaas waay si kalena waxaa bannaan in la yidhaha wadkuruu xusa nicmat allahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu yeelay wamaa jumla musta'nafa ka dhig wamaa ay ladii kii anzala alla uu dejiyey calaykum korkiina uu kusoo dejiyey min alkitaabi xaalow kitaabka ka mid ahaaday waalxikmati xikmadii xaalow ka ahaaday yacidukum khabar uga dhig marka waa idinku waaninayaa alla bihi maagaas waataqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alla bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan wإda طalqtm النisاءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna waidaa haddii طallaqtum aad furtaan annisaaءa haweenkii fabalagna ay gaaraan ajalahunna waqtigii ciddada u ahaa ay gaaraan falaa tacduluuhunna dadka owliyada oo naagaha weliga u ah ayaa lala hadlayaayo alla wuxuu leeyahay falaa tacduluu ha mancinina hunna haweenkii ha u diidinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna nimankoodii hore inay guursadaan idaa taraadow haddii ay ku raalli yihiin beynahum iyaga dhexdooda raalli isaga yihiin bilmacruufi si la yaqaano oo sharciga iyo curfigaba lagu yaqaano daalika kaagaasi yuucadu waa laydinku waaninayaa bihi kaabaa laydinku waaninayaa man ayaa lagu waaninayaa axad kaana ahaaday huwa mankuba minkum xaalow idinka idinka mid yahay yu'minu mid rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe daalikum kiinaasaa askaa dahirnaan badan lakum idinka idin dahirnaan badan wa adharu dahirnaan badan ayb taasaa idiin khayr badan wa adharu idiin nadiifsanaan badan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin aayaddan alla sababu nusuulkeeda imaamu lbukhaari iyo sida ay warinayaan waxay kusoo degtaa la yidhi macqil ibnu yasaar walaashiis ayuu nin u guuriyey ninkii marka waa furay oo waa kala tageen ciddadii bay dhammaysatay ma soo ceshanin gadaal bay haddana iska soo raboodeen isagii baa loo yimid oo gabadhii markaa wuxuu yidhi ii guuri mar labaad markaasuu yidhi mar baan kuu guuriyey waa furtay ma aadan soo ceshanin ma kuu guurinaayo buu yidhi aayaddan baa marka soo degtay oo alla uu leeyahay haweenku haddii la furo ciddadoodiina dhammaato nimankoodii hore ee isku soo noqon karaanna markaas ha u diidinina hadday iyagu is rabaan ayb wa idaa haddii dallaqtum aada furtaan annisaa'a naagihii aad furtaan fa balagna ay gaaraan markaa ajalahunna waqtigoodii ciddada u ahaa ay gaaraan ciddadii waa gaareen markaa haweentii waa ciddo dhammaysatay falaa tacduluuhunna haddaad tihiin dadkii mas-uuliyiinta u ahaa ha u diidinina haweenkaasi an yankixna inay guursadaan aswaajahunna nimankoodii hore aswaaj waxaa loogu tilmaamaa biictibaari maa kaana siduu awal ahaa ee hadda zawj maahan ileena ayb meeshaan marka waxaa looga hadlaa cadliga weligu inuu naagta gabadhou weliga u yahay u diido guurka waxaa mashhuura ninku haddii uu gabadhii u diido guur qofkaasi cadli inuu sameeyey oo guurkii uu ka manciyey gabadhii markaana suldaanka ayaa guurinayaa la yidhaahdaa laakiin goormuu suldaanka guurinaya xaqiiqatul cadli se maxay tahayna goormaa la dhihi karaa ninkaani guurkii waa diiday goormaa la dhihi karaa culimmadu waxay yidhaahdeen innamaa yaxsulu cadligu waa xasilayaa idaa dacat albaaligatu alcaaqilatu ilaa taswiijihaa bikuf'in famtanaca gabadhii hadday u yeerato nin qa- gabadhii qaangaarka ahayd caqliga u saaxiibka ahayd oo caqligeedu uuna waxba ka dhi- u ka dhinnayn hadday u yeerato in la guuriyo oo guur baan rabaa ay tidhaahdo ninku kuf-ana ay keensato oo iyada u qalmo kafaadana de diin iyo xurnimadaa laga feerayaa diinka iyo xurnimada iyo meelahaasaa adu ugu muhiimsanoo laga feeriya iyo khuluqa iyo dabeecadda ayb nin marka iyada u qalmo ayay u yeeratay iyadu waa qaangaar waa ismaamuli kartae qof caqli leh waa waa diiday inuu u guuriyo marka ayaa waxaa la dhihi karaa ninkaasi guurkii waa u diiday gabadhii suldaanna waa guurin karaa fa amaa idaa dacat ilaa gayri kuf-in ninaan ku kuf ahaynayba keensatay falahu limtinaacu waa u diidi karaa muxuu weli ka yahayba marka naagtii ninaan laa'iq u ahayn bay keensatay ma raba waa dhihi karaa suldaan mehrin karaana ma jiro ayb weligiina ma noqonayo markaasi mid guur u diiday gabadhu weliga u ahaa waxaa kaloo shardi ah haddana walaa budda min hubuuti alcadli cinda alxaakimi marka la dhahayo ninkan guur waa diiday qaaliga agtiisu waa inuu ka sugnaado maaha adiga kaligaa inaa iska xukumata waa u tegey waa ii diiday wax soconaa maaha qaaliga agtiisu waa inuu marka ka sugnaado inuu guurkii diiday ninkan si uu qaaligu markaa u guuriyo alimaamu albagawi waxa uu yidhi oo laga soo guuriyey walaa yataxaqaqu alcadlu xataa yamtanica bayna yadayi alqaadi ilaa qaaliga hortiisa uu ku diido ma sugnaanayo waa diiday ma la dhihi karo wadalika bian yaxdura alkhaadibu saddex in laysla helo wa ninka naagta rabo walmar'atu gabadha walwaliyu iyo weligii saddexdooda qaaligay imaanayaan qaaligiina wuxuu amrayaa war gabadhan ninkan ku kufkaa oo ay keensatay u guuri ma rabuu yidhi ama waa iska aamusay fa yaquulu laa afcalu aw yaskutuba fa xiina idin yusawijuha alqaadi markaasuu qaaligu guurin karaa waxaa kaloo la mida buu yidhi haddii ninkii la wacay uu imaan waaye weligii waa loo yeeray maxkamaddii ma imaanayo ama waa dhuuntayba ee markaasoo kale marka markhaati baa loo sameynaya markhaati hadday ka markhaati kacaan ninkan annagaa aragnay isagoo man diiday guurkan markaas buu qaali guurin karaa marka ciyaal suuqnimo waxaa iska ah marka qofku inuu yidhaahdo haddaan u tago odaygan may siinayo gabadha anaaba iska og anaa iska og meelay ku taalmale waa u tegey waa ii diiday saa darteed marka waa layska guursan karaana meelay ku taalmanaho ma laho waa qaali inuu marka xukumo ninkan inuu yahay caadil ayb masaladaa marka dadku aaday ugu fududaadaan marka in aada la ysaga fiiriyo ayb imaa markhaati iyo imaa qaaliga hortiisa haddii la heli karo inuu ka sugnaa aayaddan waxaa kaloo lagu baxfiyaa oo ay xujo u tahay imaamu shaaficina u daliishaday weligu nikaaxa inuu u yahay rukni aasaasi ah oo haddii weligii la waayo nikaax ma ansaxayo nabiguna sal alla ly slam wuxuu yidhi ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun wax sharcigu baatil ku xukumayna cid oggolaan karta ma leh xataa hadduu weligu iska oggolaado uu yidhaahdo waa yahay waa hadda waa iska oggolaaday wax ansaxaya male lianna sharcigaa budlaan ku xukumaybo ayib waxaa kaloo aay yacni ka mida xadiidka nebigu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma jiro mana ansaxaayo weli la-aan aayaddii aan soo marnay walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu aayaddan weliba aayaddan mas'alo labaaday daliil u noqonaysaa naagta garoobka ah weli iyaduna inay u baahan tahay oo weli la-aan aan la guuri karin soomaalida waxaa ka qaaliba garoob weli uma baahno garoob weli waa u baahan tahay haddaynan u baahnayn aayaddan maxay tahayna macqil ibnu yasaar gabadhan hadda laga soo doonay waa garoob sooma ile waa la furay haddii iyada isguurin karto maba loo baahdeenba ninkan mana laysku shideeyeen iyadaa isguurin lahayd ayb meeshaas marka iyadu labada mas'aleba waa u daliil bukhaarina waa u daliishaday imaamu tirmidi sidoo kale ibnu jariir dabari sidoo kale mas'alada weliguna mas'alo aad u cad waay weligu marka walaayadu jihooyinka ay ka timaada saddex waay ubuwa aabbanimo wax waa lagu guuriyaa aabbanimada waxaa wax ku guuriya aabbaha gabadha dhalay iyo awowga hadduu aabbuhu joogi awowga waa aabbo awowga aabbaha dhalayaan ka hadlayna ubuwa waa lagu guuriyaa cusuubana waa lagu guuriyaa cusuuba waxaa la yidhaha casabannimo aabbihii ma joogo awowgii ma joogo walaal baa jooga maalan adeer wamaa ilaa daalika casabannimo waa lagu guuriyaa waxaa kaloo lagu guuriyaa ictaaq ictaaqu hadda annaga ma haynaba kaas xoraynta waxaa kaloo lagu guuriyaa saldana saldana waxaa la yidhaha walaayo caam qaaligu wax waa guurin karaa fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lahu haddii lasoo koobana waxaa la yidhaha wilaaye caama iyo wilaaye khaasaa la kala dhahaa wilaayada khaasadaa waxay tahay aabbaha iyo dadka naagta gabadha yacnii owliyadeeda wilaayada caamkaana waa suldaankii ama naa'ibkiisa suldaan marka goormaa wax la aadaa haddii ay dhibaato noqoto in la helo weligii khaaska ahaa ma joogo ama waa meermeerinaaba guurki markaasuu suldaan imaan karaa ayib labadaa marka wilaayada caamka iyo middaas khaaska ah marmar imaamu shaafici waxaa laga wariyey wilaayadii caamkaana ma lahaayo tii khaaska ahaydna lama haayo gabadhiina guur bay u baahan tahay maxaa la samaynayaa wax la yidhaah muxakam taxkiim iyadii baa marka taladeeda qofay u dhiibanaysaa muxakamkaasna shuruudo iyo waxbay u sheeg sheegaan fuqahada laakiin waa marka wax kasta laysla waayo waana meeshuu imaamu shaafici yidhi idaa daaqa alamru tasac arrinku hadduu ciriiri noqdo daruura imaanayso xoogaa wusci baa la hela ayb cagsi maahan laakiin ida yacni cagsiguna waxaa weeyaan ida tasaca alamru daaqa haddii weligiiba la heli karo muxakam iyo wax kale lama aadayo waxaa marka aada la yaab u lahoo hariib aad hariib u ah weliba dadkan hadda wax mehriyo ama wax nikaaxo qaabka ay wax ku nikaaxayaan ma la fahamsana wilaayo khaasana ma haysto mid caamana ma haysto nimankan hadda daafeed fadhiyo joogo ee baabuurka hoostiisa taagan mid caamana male mid khaasana ma haya wax ay wax ku mehrin karaan male waa uun iska ciyaal suuqnimo waay iyo cirdigii oo la baabi'inayo gabadhiina marka de muxakamay samaysanaysaana ma la dhihi karo leanna saakaaba gurigeeda ay ka soo tagtay duruufta muxakam keentay aaweyna ayb waxaas markaa de ummadda iyaga hadday isu tagaan dadka oo mujtamacu intuu isu taga waxaa waa ka hortegi karaa laakiin innaga dadkeenna mashaakilaadka cirdigana saa ulama weyna dad isu tegaayo oo wax qabsanaayana ma hayno saa darteeday waxaan noogu bateen ilaa gabarh saddex iyo toban jiroo garooba la arkaayo ama yacnii hoteeladiiba aada arkaysa yacnii waxyaabaha ka laga sheegaayo ama dadka xog ogaalka u ah ay sheegayaan aada la yaabaysa nin laga yaabo marka saddex naag keensanayo laba saac gudahood tanbuu keenay waa ka tegey middaanuu keenay waa ka tegey mid kaleu keenay waxaas anaaqabuu ku leeyahay waa nikaax aan la iclaaminaynin aabbaheedna aan laga doonin suuqaas laga guursaday nacam taasna marka hadda waxay keenaysaa aafaad aada u tiro badan wilaayadiina marka dhinac walaayo caama iyo mid khaaso ah labadaa unbaa wax lagu guursan karaa wixii intaa ka soo haray waa wax iska baatil ah ayb wa idaa haddii dallaqtum aada furtaan annisaaa naagihii fabalagna ay gaaraan ajalahumna waqtigoodii oo ay ciddadii dhammaystaan falaa tacduluuhunna ha ka mancinin oo ha u diidinina an yankixna inay nikaaxsadaan aswaajahunna xaasaskoodii nimankoodii horaw idaa haddii taraadow baynahum dhexdooda ay raalli yihiin bilmacruufi si macruufoo la yaqaano raalli ay isaga yihiin ama bilmacruufi si la yaqaano inaad ugu guurisaan ha diidinina ayb daalika kaagaasi yuucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man qof kaana ahaaday minkum xaal uu idinka idinka mid yahay yu'minu inuu rumaynayo billaahi alle walyowmi alaakhirina uu rumaynayo daalikum kiinaasaa askaa dah- yacnii khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa adharu dahirnaan badan wallaahu alle yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin idinka ayb aayaddanna marka macaanidaasaa laga qaatay cadligana waa ka hadalnay qofku marka uu guurka diidaayo shuruudda iyo waxa laga rabo nikaaxuna inuu weli u baahan yahayna aayaddu way ka hadashay weliguna qeybihii uu kale yahayna ama jihooyinka uu ka imaan karana waa sheegnay haddii markaa weligii la waayo ama isagii baaba iskiis u maqan ama yacnii waa la waayey ama cadli wax lamiduu sameeyey suldaankaa guurinaya madhabta shaaficiyada oo weligii abcadka ahaa ee ka fogaa isaga ma u wareegayso ayib laakiin waxaa wanaagsan bay leeyihiin weliga abcadka inuu la tashto qaaligu markuu guurinaayo adeerkii walaalkii waa u yeerayaa gabadhan waa guurinayaa ogow idin iyo waxbuu ka qaadanayaa saasaa mustaxab ah oo fiican ayib walwaalida marka nikaaxan haddii marka sidaa ay tahay nikaaxan hadda soomaalida dhexdeeda ku caan baxay nikaaxul masaafe la yidhaahdo ee qeybta uu gelaayo waad garan kartaan qeybka uu gelaayana waxay tahay waa nikaax weli la-aan ah madhabtana ma qabto si ay u qabtana ma jirtan lianna shaafici weligu weli ayuu shardiyey aayaddan iyo axaadiidta aad buu weliba ugu dooday mas'aladaa weliga qowlkiisan oo haddii la dhihi lahaa alamru idaa daaqa tasac daruura hadday timaado naagtu muxakam iyo wax waa samaysan karaa kartaa laga fahmayna waa haddii cidhiiri iyo dhib jira w marka meelaan cidhiiri iyo dhib ka jirin oo saakay gabadhii iska tagtay aabbaheed aysan waxba u sheegaynin ninkii uunan aabbihii waxba wargelinaynin meeshaa un la iska raacay waa laba un iska sinaysanaysa wa waxay ka duwan yihiin male taas taasna allaahuma haddii jahli haayo oo iyagu ay u haystaan nikaaxaas inuu sax yahay iyaga markaa nikaaxu wuxuu noqonaa wax shubha ku jirto mar allaala markii ay ogaadaanna waa la kala geyna markaa kadib baa nikaax min jadiid la samaynaa wixii ku dhashayna waa xalaal waana abtirsanaya laakiin qofku markuu ogaada kadib sifo uu ku haysan karo naagtaas lama yaqaano sifo uu ku haysan karo lama yaqaan soddon sano haddaadan ogeyn wixii horena dembi male ilmahana waa ilmo abtirsanaayo laakiin maanta ood ogaatay waxaa lagaa rabaa inaad markaa weligeedii iyo wax raadiso ood sidaa ku guursato qaar culimmada ka mid a waxay dhahayaan hadduu weligu iska oggolaado waxba nikaax iyo caqad kale looma baahna laakiin arrintaas markaa mar haddii baatil sharcigu uu yidhi shaafici meel adaguu ka istaagay raximahullah ayb marka mas'aladan weliga inaan la fududaysanin mas'aladan kale iyadana masaafadaasi loogu soo dugaalay ee iska noqotay yacnii gabdhihii uun markaasi in inta la xumeeyo un layska fara xumaynaayo un oo laba maalin inta la qaba ama saacado la qaba layska furaayo oo waalidkeed uunan ogeynna waa wax aad u foolxun masaafadaana keentay low aynan jiri lahayn bahashaan maynan dhacdeen taas oo kale ayb marka dadka waxaa laga rabaa odayaalka bulshada dadka indhaha u ah waxaan intay iska arkaan xal ka gaaraan hadday iyagu xal ka gaaraan oo wadaadka samaynaayana iska qabtaan cunuga samaynaayana ay far saaraan oo iska qabtaan waa yaraanaysaa xaqiiqa saas ah laakiin waxay u baahan tahay talo dadku u dhan yihiin ayb waa haddii cirdiga iyo sharafku macno idinla leeyahay ayb wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca wlwaalidaatu haweenkii wax dhalay yurdicna way nuujinayaan bimacnaa ha nuujiyeen waayo khabarun bimacna alamri awlaadahunna ilmahoodii ha nuujiyeen amarkuna waa sunno xawlayni laba sano kaamilayni oo dhammaystiran halkan waxaa laga hadlayaa masaa'il ku saabsan xanaanada iyo radaacada nuugmada iyo xanaanada waalidaadkan la sheegayana waa naagtii la furay ilmo lagu furay waa midda la furay baa laga hadlaa haweenaydii waa la furay cunug baana lagu furay cunugaas marka waxuu rabaa nuujin alle marka turidda iyo naxariistiisa waxaa ka mid ah ninkii iyo naagtii cunuggaa dhalay asagaa uga owleysan alleh maslaxada cunugooda wixii kaga aadan buu noo tilmaamaya waxaan o dhan marka waa axkaam qoys waalwaalidaatu haweenka wax dhalay ee la furay yurdicna way nuujinayaan owlaadahunna yacni ha nuujiyeen owlaadahunna ilmahooda xowlayni laba sano kaamilayni dhammaystiran liman yaana xukunkaa marka ugu sugnaaday araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada qofkii nuugmada inuu taam yeelo rabo yaa labada iska leh meeshaa marka waxay ka qaateen culimmada nuugmo waa laba sano wixii ka yar laba sano wixii ka badan nuugmada ah wax macnaa ma laha sida calaa qowli اljumhuur min aلصaxaaba wاla'ma nabigana sal lla ly slam wuxuu yidhi inama aradaacatu min almajaaca nuugmada waa wixii baahi ka dhasho naagna inuu nuugo waxaa u baahan cunug laba sano ka yar lan hadduu laba ka weynaado cuntowba ku deeqtoomi karaan nuugmadaasaa marka muctabara radaacada iyo axkaamta ay wax ku xarimtana waxaan ugu tegi doonaa suurat nisa ayb wa cala almawluudi wa cala almawluudi lahu kan loo dhalay korkiisa waxaa ah risquhunna haweenkii u nuujinayey naagtii oo furay ee u nuujinaysay risqigeeda nafaqadeeda iyo wa kiswatuhunna iyo aradbaxooda marshintooda bilmacruufi si la yaqaano ayaa korkiisu ay ugu tahay oo sharcigana lagu yaqaano curfigana lagu yaqaano ayb halkanna xugun kale waaye oo ninka ilmaha dhalay waxaa saaran oo waajib ku ah naagtaa uu furay ee u nuujinayso nafaqadeeda iyo aradbaxeeda de hadday ciddadii ku jirto iyada waaba laga rabaaba dalaaqana uu rajci yahay ayb haddii hadda ciddada aynan ku jirine ilmihiisa loo nuujinayana iyada waxaa laga waa nuujintaas bay ku mutaysanaysaa risqi iyo kiswa ayib kaas marka isaga sidaasaa laga rabaa bilmacruufinana waxay tahay si la yaqaano oo aan ifraad iyo tafriid ku jirin laa tukallafu lama kallifaayo nafsu naf ilaa wuscahaa tabarteeda baa lagu kallifayaa laa tudaara yaynan dhibin waalidatun tu wax dhashay ama laa tudaara lama dhibo dheh laa tudaara lama dhibo waalidatun mid wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa cunugeeda sababkeeda laguma dhibo oo naagtii cunugii dhashay iyadoo iyada diyaar u ah inay nuujiso in laga qaata ma aha oo lagu dhibo walaa mawluudun lahu ku loo dhalayna lama dhibo biwaladihi bisababi waladihi waladkiisa sababtiisana looma dhibo taana macnaheedu waxay tahay ninkiina lama dhibo oo naagtii marka inay ninkii ku dhibto oo ilmihii u tuurto oy tiraa orad bax meeshaa rabta la-aad iyadoo isdhehaysa marka ninkaani ha ku dhibaatoodo tii wax dhashayna cunugeeda laguma dhibo kii wax dhalayna cunugiisa laguma dhibo marka ninkiiyo naagtiiba waa ku socdaa qira'a waxay leedahay laa tudaaru ayb mutawaatiraa laa tudaaru marka haddii la yidhaahdo mabni lilmacluuma laga laqbayna macnuhu wuxuu noqonayaa laa tudaariru waalidatun haweeney wax ma dhibto waa tu wax dhashay ninkii ma dhibto ilmaha dhalay biwaladihaa bisababi waladihaa kuma dhibto walaa mawluudun lahu ku loo dhalayna wax ma dhibaayo biwaladihi bisababi waladihi ayb wa cala alwaarithi marka iyagii marka midba midka kale inuu ilmihii ku dhiba ma aha meeshaas marka xanaanada yaa iska leh xanaanada ilmaha asal waxaa ah hooyada iska leh ninkii naagtu hadday isfuraan oy kala tagaan cunug yarna markaa yacni meeshii uu joogo cunugaasi waxaa qaadanaayo oo xanaanaynayo naagta hooyada nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi anti axaqu bihi minhu maa lam tankixi intaynan iyadu nin kala guursanin haba hooyadaa iskale hadday guursato maxaa laga fahmaa xadiidkaas waa ka soo wareegaa ilmihi oo ninkiibuu kusoo wareegaya ayb haddii cunugu weynaado oo mumayis noqdo toddoba jir siddeed jir meelaha uu noqdo isaga in la dooransiiyo hooyada ayaa bahayaa rabtaa kii ou raaco la siiyo leanna nebigu sidaana waa xukumay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xanaanada ama qofka xaadinka ah waxaa shardi u ah rushdi isaga horta diintiisuna inay fiican tahay qof markaa mukalafana inuu yahay naagtii waa faasiqad ilmahan waxay u keenaysaa dhibaato waa dayacaysaa rashiidad ma aha waala waa laga qaadaa lianna maanicaa u yimid hadda waa mutaysatay laakiin wax ka qaadayaa la helay odagii waa faasiq cunugan waxau ahaayee ma leh weliba ilmuhu markay mumayis noqdaan qur-aan in la baro wax loo sheego tarbiyay u baahan yihiin isagii baaba jaad isaga jiraba suuqa kaasoo kale marka ilmihii ma la siinaayo naagtii hadday u roon tahay hooyadii hooyadii baa loo deyna xadaanadu marka hooyooyinka u asala waxaana laga fiiriyaa rushdi labadaas ayb hadda qof gaal xagguu joogaa marka gaal wax ma xanaanayn karaa isaga maya ma banaana ninkii u dhiiban waa dambaaba beledkan mushkilada jirtaa waxay tahay gaal baa meel ka imaanayo wuxuu yahay lama yaqaano dig buu soo dhahayaa cunug iska dayacan iyo waxbuu arkayaa waa la siinaaya waxaa laga yaabaa maxkamadahana inay u xukumaan dhibba aysan u arkin cunugaasi marka haddii uu gaal noqdo mas-uuliyaddeeda wixii saas yeelaa loo haystaa kuwo ilmahoodii u dhiibana waa jiraan arrintaa iyadana waxay culimmada qaar ku tilmaamaanba arridaa bilkufri inay tahay waxaa ka mid a marka masaladan intaanan ka bixin madaarista ajnabiga baabkaani soo gelaya almadaaris alajnabiya waxaa la yidhaahdaa madaarista waddamada muslimiinta laga furay gaaladu ay ka furteen iyaga gaaladii baa ka furatay dariiqadooda manhajkooda waxooday wax ku dhigaan cunug yar in la geeyaa ma bannaana ayb kuwa iyaga waddamadooda ka furanna iyada lafteeda de taas waddamadoodii baaba la nahiyeyba in la joogo qofku marka hadduu kaxeeyo ilmihiisii uu gaal ku sallimo sagaal saac ka soo wato ninkaas muxuu noqonaa marka kitaab laga alifaa jiro bakar abu zayd raximahullah uu alifay oo la yidhaha almadaaris alajnabiya taariikhuhaa wa khuduuratuhaa uu ku magacaabay wuxuu leeyahay marka isaga wuxuu ka hadlaya madaarista waddamada muslimiinta laga furay uu ka hadlaya oo la leeyahay almadrasa alamrikiya iyo almadrasa albritaaniya iyo almadrasa alfaransiya iyo la leeyahay culimmadii ashar kuwii hindiya kuwii xijaaj dhammaan masar waxay fadwoodeen iyo culamaau shaam xilligaa waxay jawaabeen kulligood inaynan bannaanayn in ilmo la geeyo qaarkoodna waaba kufri bay yidhaahdeen leanna qofku wuxuu raalli ku noqonayaa gaalnimo gaal markaa tira cunugan haay toddoba sanana uu jiro berri hadduu gaalnimo ku qufulo waad ka saari weyse ka waran innaga khuduuradaas dhanba ma arkayno cunugan hadhow wasiir noqon doonaa agaasimuu noqon doonaa waxbuu tari doonaa dhowr qofaa la arkay saasoo kale a khatar iskuulaadka marka qaarkoodna baadariyaaba iskaleba waa mishinary kuwa qaarkood mishinary waayba waa ku ooli jireen waddankan haddana baciid maaha inay ku yaallaan ad ogaadan ayb waxaad arkaysaa meelaha kaamamkaoo kale iskoolaa ka furan wax lagu dhiga qaab wax loo wado lama oga dugsiga toban dollar wa waxaan ogaaday aniga kaam dugsiga qur-aanee ka furan macallinku toban dollar oo qaadaa iskoolkaasna waa lacag la-aan dadkii marka ilmaha ilmihii iskoolkay u dirayaan dugsigiina toban dollar ma awoodaan dad kaam degan dadkaas marka waxay u baahan yihin dadka ilaahay wax siiyo ganacsatada kaamamku inay dugsiyo ka furaan lacag la-aan meeshaasay ka dhowdahay meesha qof muslima lagu badbaadi kara ee ilmo ayb ninkii marka xoolo leh inuu hal macallin mushaarkiis bixiyo meesha wax uga dhiso war dadkan lacag la-aan ugu dhigiiraayo hadday keenso waayaan dembiga iyagaa loo haystaa haddii kale ma filaayo innaga xataa inaan ka badbaadayn ayb marka masaa-isha xadaanada waxyaabahaas anaa ku tacalluqo ayb dad badanna anu waxaan arkay meela dholalkaas gaalada mas'aladan wax dhibo ay ku haysaba maba leh ayb subaxiina waa wadaa sagaal saacna waa ka soo wataa qaarkood marka ishkaalaad bay ku keenayeen hadhow odayga ma ka jawaabi karo masaajidkiibuu imaanayaa markaasuu leeyahay cunugii baasaan yidhi maxaa la dhahaa buu leeyahay adaa halleeyey marka ayb marka masalada xadaanada in aada loogu dhub lahaado dadkan ummadda dowladda u ahna ama yacni qofku hadduu mas-uuliyad sheegto waxaa la rabaa mas-uuliyaddaas aakhiro iyo adduun korkiisay saaran tahay waxa ugu horeeyo oo mas-uulka ka noqonaana waa diinta naf iyo maal iyo markaas kadib waay haddii ummaddii diintoodii meel cidlaha ku socoto halis waay ayb wlwaalidaatu marka alla wuxuu leeyahay wacalaalmowaahay laa tuda laa tudaara waalidatun laa tudaara lama dhibo waalidatun tu wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa looma dhibo walaa mawluudun lahu ku loo dhalayna lama dhibo biwaladihi bisababi waladihi wa cala alwaarihi midka wax dhaxlaya korkiisa waxaa ahaaday mihlu daalika kaagaas wax la mid a waajibkaasoo kalaa saaran wa cala alwaarihi marka laba tafsiiraa ku jira tafsiir wuxuu leeyahay waaridkan waxaa laga wadaa cunugan haddii uu dhinto lacalla uu maal ka tegi lahaa ninkii dhaxalkiisa usoo istaagi lahaa aabbihiis waa dhintay maalan cunugii kan hadda yar ee la nuujinayo aabbihii waa dhintay maalo uga tegay maalkaas cunugan yaa ka dhaxli lahaa hadduu hadda dhiman lahaa ninkii ka dhaxli lahaa oo dheeftaas qaadan lahaa dhibkiisa hadda usoo istaag marka isagii waxaa laga rabaa milu daalika nafaqadii naagtii nuujinaysay nafaqadeedii iyo dharkeedii ayaa laga rabaa tafsiir saas tafsiir kale wuxuu leeyahay wacala alwaarihi cunuga laftiisaaba laga wadaa isagaa laga wadaaba wacala alwaarihi kan wax dhaxlaayo muxuu dhaxlaa marka cunugan yarka maalkii aabbihiis uga dhintay oo haystaa isaga korkiisa maxaa ah milu daalika maalkiisaa laga dhiibayaa marka nuujintiisa iyo waxa ku tacalluqa ayb labadaa macnaa ku jira cunugan aabbihii baa ka dhintay maalo uga dhintay nuujino u baahan yahay nuujintaa marka naagta nuujinaysa xaggee wax laga siinayaa maalkiisa wacalalwaarihi marka labadaa tafsiiraa ku jirto in wacalaa waarihi wacalaa waarihi sabiy ama sabiga laftirkiisa in la yidhaahdo shaafici isaga wuxuu leeyahay cunug la nuujinaayo labadiisa waalid unbaa waajib ay ku tahay nuugmadiisa iyo waxa ku tacalluq aabbihii hadduu dhinto isaga wuxuu leeyahay hooyada qasabay ku tahay cunugaa inay hayso laakiin nusuusta qaar waxay tilmaamaysa umaa umu salam oo kale ilmo yareero agoono ay dhashay bay wadatay haddaan wax siiyo ka waran nebigu wuxuu ugu tilmaamay inay iska tahay silo iyo fadli waajib ugama dhigin fa in araadaa hadday doonaan labadii cunugaa dhashay fa in araadaa hadday doonaan fisaalan naaska go-in labadii sano ka yar ayay dooneen naaska inuu uga go-o naaska goyiddaas oo can taraadin raalli ahaansho xaggeeda ka timid raalli ahaanshada oo minhumaa labadooda xaggooda ka ahaatay iyo wa tashaawurin wa can tashaawurin isla tashi xaggiis ka ahaatay falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaan laba sano ka yar baa la rabaa cunugii naaska in laga gooyo naagtii hooyadii iyo aabbihii hadday intay ka tashtaan raalli iskaga noqdaan waa laga goyn karaa markaas meeshaa marka maxaa ku jiro haddii labada waalid midkood uunan raalli ahayn lagama goyn karan naagta hadday diiddo naag kale loo wareejina oo nuujinayso halkaana marka de dadki inay isla tashtaan labadii wa labadii waalid ee wax dhalay ayb marka alla wuxuu leeyahay fain araadaa hadday doonaan aabbihii hooyadii cunuga dhalay fisaalan naaska go-id naaska goyidda oo can taraadin ka timid raalli ahaansho xaggeed ka timid raalli ahaanshada oo minhumaa labadooda xaggooda ka ahaatay iyo wa tashaawurin isla tashi falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaanin laba sano ka yarayna naaska uga gooyaan waa isla fiirinaya bal fiir maslaxadeenna siduu ilaahay uga hadlaayo ayb wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuujin dalabtaan wlaadakum liwlaadikum ilmihiinna aad u nuujin dalabtaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin arrinka idaa haddii sallamtum aad u dhiibtaan ood siiseen maa wixii aataytum aad siinayseen haweenkii awal idiin nuujiyey bilmacruufi aa ku siisaan ama aada bilmacruufi ugu dhiibtaan meeshaanna marka waxay tahay naagtii horaan nuujinaysa la furay cilladaa ku timid ama iyadii baaba iska diiday ninkii wuxuu rabaa cunugiisii inuu u raadiyo naag u nuujiso wax dhiba male in loo raadiyo naag kale oo nuujintii markaa u dhammaystirto goorma waayo laakiin tii idiin nuujisay hore marka aad ujuuradeeda siisaan waxay idinku lahayd ha kala teginina leanna badanaa waxaa sidan loo leeyahay haddii meeshu uu yimaado buuq iyo khilaaf oo naagtu hadday tiri aniga kuu nuujin maayo waxaa laga yaabaa inuu xaqeeda ka inkira ninkii ee naagtan awalba ilmihii waa igu soo tuurtay maxaan ku falayaa saasay dhahay taas marka ma la rabo haddaad wixii nuujintii hore waxeedii haddaad iska bixisaan dhib male inaad naago kale u raadsataan idiin nuujiyo laakiin hadday iyadu u taagan tahay anaa nuujinaayo taagan tahay iyadaa xaq u leh naag kale la geyn la siin maayo wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad u nuujin dalabtaan wlaadakum liwlaadikum ilmihiinna falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin idaa haddii sallamtum aad u dhiibtaan maa wixii aataytum aad siiseen yacnii wixii aad u ballan qaadeen inaad siisaan bilmacruufi aada ugu dhiibtaan dhib ma leh taana wattaqullaaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alleh basiirun midkii aragti badan oo arkid badan waayo bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan u fiirsa marka axkaamta sida badan alla kacabsi baa la isxusuusiyaa leanna axkaamta waxay u baahan tahay alla kacabsi in lagu fuliyo askari ku daba taagan oo ku fiirinayo sharcigan ama qaanuunkan dadku samaysto askara ilaaliso midkan waxaa la rabaa qofka iimaankiisa inuu ilaaliyo alla ka cabsi ilaahay inuu ku fiirinayo inaa ogaatid ee ninkii intaa ku kaaftoomi waayena dabcan de waa la ilaalina sharciga alle ayb waxaa kaloo badanaa asmaa'da allena waa loo dambaysiiyaa asmaa'da allena marka tawxiidul asmaa o sifaadaa ku jirto tilmaanta allaa lagu barayaa saad alla uga cabsato hadda fiiri intan yartaa arag wattaqu llaha waclamuu ana allaha bimaa tacmaluuna basiir war ilaahaa kuu jeedo ilaahaa kuu jeedo marka wacdi ka weyn ma leh ilaahay waa mid marka aragti badan oo ku arkaayo adiga waxa aad samaynaysaanna mid u jeedo waayo alle ayb axkaamtii halkaana marka waxaa looga baxay ku saabsanayd xadaanada iyo nuujinta iyo waxyaabaha ku saabsan amaa axkaamta radaacada ee kale suuratu nisa aan ugu tegaynaa in sha allahu tacaala waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayaanna aswaajan xaasasna dhaafayaanoo ka tegayaan yatarabasna xaasaskii way suganayaan bianfusihinna nafahooday u suganayaan arbacata ashhurin afar bilood iyo cashran toban habeen fa idaa haddii balaqna ay gaaraan ajalahunna waqtigoodii loo qabtay falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii maa wixii facalna ay falaan fii anfusihinna nafahooda ay ku falaan bilmacruufi si sharciga lagu yaqaano curfigana lagu yaqaano ay ugu sameeyaan waa inay iska guursataba naagtii ama guur doonto wallaahu alle khabiirun weeyaan mid baatin og waaye ama gun og bimaa tacmaluuna waxa aad falaysaan halkaana amar kale oo naagihii la siinaayo waaye alla wuxuu tilmaamayaa naagta haddii laga dhinto afar bilood iyo toban habeenaa ciddadeedu noqonaysaa waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna dhaafayaan oo ka tegayaan aswaajan xaasasna ka tegayaan aswaajan baa la yidhi meeshaa maxaa baxaaya naagtii aan xaas ahayn shaqa kuma le xukunka soo socda naagtaan xaas ahayn marka yaa laga wadaa addoonba waayo naagta milkulyamiin unbaa loogu tegay xaas la qaba ma aha taasi marka yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashran uma tacallam aswaajan maxaa soo galay marka mid kasta oo la naag kastoo la qabo muslin ha ahaato gaal ha ahaato gaalada waa ka soo hadalna in la guursan karo qaarkood ahlu kitaabkii waxa lamid ayb xukunkan marka waa u yaallaayo sidan waa samayna mid yar ha ahaato iyo mid weyn mid la dukuulay oo ninkeedii jimaacay iyo mid aan loo galmoonin waxay doonta ha ahaato naag la qababa hadday tahayba ama ha loo galmoodo mayaan loo galmoonin kulligood marka yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran ayb hal naag unbaa ka baxaysa bis waa midda uurka leh wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna middaas ninku hadduu naagta ka dhinto iyadoo uur leh hadda uu dhinto berri subax ay dhasho naagtaa ciddadeedii waa dhammaatay dayib ibnu cabbaas iyo caliba ayaga waxay dhihi jireen maya ee abcadul ajalayn uurka iyo afarta bilood iyo tobanka tii badanay ku ciddo tirsane cali ibnu cabbaas baasaa dhihi jiray ibnu kathiir wuxuu yidhi qiyaasku sidaasuu noqon lahaa lowlaa naska usa jiri lahayd laakiin nas baa jiro subayca gabar la naag la dhihi jiray baa ninkeedii ka dhintay iyadoo uur leh dhowr habeenka bacdi ayay dhashay ninkeedii nin baa arkay marka iyadoo isqurxinayso yacnii aan asaayay waxba u saarnayn abu sanaabil ibnu backak markaasu wuxuu yidhi guur inaad rabtaa laga yaabaa miyaa ma guursanaysid buu yidhi xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ilaa afar bil iyo tobankii la gaaro waa baxday rasuulkay u tagtay waa weydiisay markaasuu nebigu yidhi kadaba abu sanaabil abu sanaabil waa gafay naagtaa uur kale bis baa ka baxaysa marka inta kale xukunkaanay ku jiraan waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanaya minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasas yatarabasna way suganayaan yacnii ha sugteen bianfusihinna nafahooda ha u sugteen arbacata ashhurin wa cashran afar bil iyo toban nikaaxay ka joogayaan kow ixdaad wax la yidhaahdana waa waa ku waajibayaa inay markaas yacni ziinada iyo ka dheeraadaan ixdaadku annaga asaydaan dhahnaa asay marka maxaa la yidhaahdaa iyada xaqiiqadeedu waxay tahay cibaaratun can tarki ziinati isqurxin in laga tago ziinadaas marka waxay noqon kartaa barafuun lays maryo dharka xaggiisana waa ka imaan kartaayoo qofku inuu yacni dhar qurxan indhaha soo jiidanaya qaato lama ogola diib iyo udug iyo barafuun ma la ogola bannaanka inay u baxdo bilaa xaajo iyo daruuro la-aan ma la ogola gurigii ninkeedii uu ku ogaabayna ku ciddo dhammaysanaysaa asaydii marka macaanideedu sidaas waay indha kuushii iyo cilaankii iyo waxaa looma ogola dharka midab gaar ah oooo la amray ma jiro laakiin fuqahadu waxay yidhaahdaan dharka cad iyo dharka madoow oo iyadu halka midab oon la qurux iyo waxaa aan indhaha soo jiidanaynin ayay xiranaysaa dhar birbirqaayo iyo ama midabo kala duduwanaya lehna way ka dheeraanaysaa ayib barafuunkii iyo waxaana ka dheeraanaya indhakuushii sidoo kale waa ka dheeraanaysaa hadday daruuro daawo ahaan indhakuushi ugu baahato waa marsanaysaa habeenkii maalinkiina waa tiraysaa sida bacdi axaadiid ay tilmaantay masale marka khilaaf badan ka joogo su-aal badanna ka timaado waxay tahay saliid ma marsan kartaa shaaficiyadaa kala qaadaan oo waxay yidhaahdaan saliidda jirka waa marsan kartaa leanna ziine maahan bay leeyihin saliiddu haddaynan udug iyo lahayn jirka in la marsado laakiin timihii iyo madaxii in la saliish saliidaysto la dhaashado waa min aziinati bay ka mid tahay binaan calaa dalika waa diideen iyaga maalikiyada iyo culimo in badan oo a'immada ka midana waxay ku tageen in saliiddaas madaxa ay marsan karto haddii aynan carfaynin ayb sidaasaana xoog badan leanna maxaa yeelay wax nasa oo saliid diidaaya male curfigana saliid macsar madax la mariyey hadda ziine iyo qurux ma keenayso sidaas ayb afar bil iyo toban habeenna yani waxaa laga yaabaa haweenka qaar weliba waqtigan hadda kulaylka badan oo kale waxaaba laga yaabaa in madax xanuun iyo dhibaataba ku dhacdaba haddii marka weliba naagti xanuun iyo jiro iyo ay wax ka cabanayso inay markaa yacni saliiddaa madaxa marsato middaan macsarada ah oo aan carfaynin waa u bannaan tahay insha allahu tacaala ayb qurdubina isagu marka wuxuu yidhi ziina maba ahanuu yidhi isaga sidaasaadna moodaa in ay dhowdahay ayb de meeshii nas la fiirinaayo male hadduu nas jiri lahaa cala ra'si walcayn nas ma jiro qofkiina waa ku dhibaatoonayaa saliiddii la-aanteed waa iska marsan kartaa ayb ixdaadkaas ama asayadaasna nin unbaa iskale cid kale loo basaasan kara ma leh saddex maalin wax ka badan axaadiidtu sidaasay ku timid ayb yatarabasna way u suganayaan bianfusihinna nafahooda arbacata ashhurin afar bilood iyo wacashran toban habeen faidaa balagna hadday gaaraan ajalahumna waqtigoodii afartii biliyo tobankii falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii maa kii facalna ay falaan fii anfusihinna nafahooda ay ku falaan bilmacruufi si macruufoo la yaqaanana ay ugu falaan shaygan marka waa maxay maadaan xaggee macnaheedu muxuu noqonayaa waa markay waqtigii dhammaystaan inay nikaax raadsato inay isqurxiso qurxintii sharcigu u ogolaa haddii aynan tabaruj iyo sufuur aynan samaynaynin meeshaa marka waxaa laga qaatay buu leeyahay qurtubi naagta dadka owliyadeeda ee mas-uulka ka ah inay naagta iska baxdo ay yacnii ziinadeedii iyo bannaanka ku muujiso waa inay ka celiyaan leanna haddaysan awood ku lahayn falaa junaaxa lamaba dheheen waxaa laga qaadanaa wixii aan macruuf ahayn iyagu dembiyay ku leeyihiin wa naag iska socoto oo lugteeda iska furan tahay annaga aada ay noogu badan tahay weliba manaadirta foosha xunee na laasimtayna waxaa ka mid a buushashkaan xuxunka ah ee waxa ku dhex jirana aan laga arkaynin naagtiina ay dab ku babinayso iyo kirli nin jaad cunaayana oo agteeda fadhiyo naagahaasi marka wax dhalay miyaynan jirin iyo dad ay la dhasheen iyo wax muslim oo ka naxo waxaa laga yaabaa xataa dad cawaan ah waxaas inaynan samaynina laga yaaba marka innaga baabkan cirdiga iyo asturka iyo aad ba qiimo badanba noo noolama laha ayb dhaqanka afrikaankaana saas u badanba saasaa kutubaha iyo ay sheegayaan faidaa balaqna marka alla wuxuu leeyahy faidaa balaqna hadday gaaraan ajalahunna waqtigoodii sharcigu u qabtay falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii maa facalna waxay falaan fii anfusihinna nafahooda dhexdeeda dhexdeeda ay ku falaan bilmacruufi si la yaqaano sharcigu lagu yaqaan sharciga wallaahu alleh khabiirun midkii og waayo hoos og bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed